magaalada baraw ee caasimada koonfur galbeed iyo weliba lakaqoobday shirka ku tiradowka qorshaha horumaryowka degmada baraawe oo waddaha furi dhowaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibheshisiinta koonfur galbeed soomaaliya kulanka la tiradowka weliba ku qeybgalay maamulka degmada odayaalka dhaganka gudoomiye xafadeedyada iyo marti sharaf kala iyoona gudbi baahiyooyinka magaalada sida dhismaha wadooyinka horumarinta caafimaadka walbarashada iyo horumaryowka kaabyaalka dhagaalaga gudoomiyaha degmada barawe cumar cabdulaahi maxamed iyo ku-hogeenshi yaana ku hadali kulanka wusuuna gudoomiyaha kala dardaarami ku-qaybgalyaalka inay gudbiyaan baahiyooyinkii anbaahanta degmada wasaaradda arrimaha gudaha number one horta degmada baraawe ayraboorkeeda waa indhihii laga soo gelayay muddo ilaa shan sano lix sano uu hirgelsan yahay haddana dhibaato badana laga sheegtay oo ah xilliga roobaadka in uusan diyaaradi ku soo degi karin ilaa uu qallalo waa solar markii qoraxi jirto erboor ku shaqeeyo markii roob jirana uu xirmo arrintaas dhibaato badanay ku haysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda koonfur galbeed waxaan rabaa inay horta arrintaas ay si dhaba horta u ogaato daraasaad dhabana ku samayso wax allaala wixii laga qaban karo iyo macluumaadka laga qori karo horta si dhaba loo fiirsho si aeroboorkaas xal waara looga gaaro aeroboorka waa samaysanya waa dhisanya waa shaqaynaa laakiin xilli roobaadku waa xirma waana baahi ka jirta iyo culays ka jira number one number labo degmada baraawe jidaa laga hirgeliyey oo aeroboor kasoo ka soo bilowday waana fal dhiman dhismihiisina waa socdaa dowladda koonfur galbeedna dadaal badanay gelisay fikir badanay gelisay shaqo badanay gelisay juhdi badanay gelisay dadaalna way lagu sameeyey ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka madaxweyne ahaan koonfur galbeed annagaa u qaabilsan degmada baraawe ka maamul ahaan ilaahay idankiisa waxaan rabnaa bulshada baraawe inaan u sheegno inaan jidkaas iyo kontaroolkiisa iyo waxa dhibka ku ah bulshada iyo wixii magaalada dhibka ku ah inaan kontarool ku samaynayno haddii ilaahay idmo kana shaqaynayno sidai u hirgeli lahaay magaaladan barakacyaal ma joogi jirin mana laga oqoonin hadda barakacyaal ayaa soo degay dadkaas barakacyaasha waxay u badan yihiin dadkii xoolaha ka soo dhammaaday dadkii beeraha qabadaha kala duwan ay ka soo qabsadeen xagga roob la-aanta webigaa meeshaa mari jiray sablaala anoo dhow anaga webigaa mari jiray ilaa tegi jiray ilaa iyo baraawa meeshay ku eg tahay baraawa waxaa hoos yimaada ilaa laba boqoloo tuulo ku dhowaad iyo deegaano iskugu jira inahaasoo dhan waxaa loogu noolaa qaybna beeraha loogu noolaa qaybna waxaa loogu noolaa xoolaha gudaha markii lasoo galana waxaa lagu noolaa ganacsiga iyo badda marka waxaan insha allahu tacaala dardaarmaynaa haddii ilaa yidhaahdo ama aan ku bogaadinaynaa tiimka hawshaan shaqada ku leh in ay xoogga saaraan afartaa qodob iyo wax allaal wixii laga qaban karana ay ka qabtaan horumarinta badda baddoo la horumariyo malaayga oo markii lasoo qabto oo qalabka lagu soo qaban lahaa la helo markii lasoo qabto haddana la helo meel lagu xanaaneeyo ilaa uu ka gaaro meeshii loo baahnaa ama lagu iibi lahaa uu ka gaaro beeraha oo kale wixii laga qaban karaa laga qaban karan lahaa in la qabto haddii ceelal la qodayo haddii kaleba la horumariyo waxyaabaha beeraha lagu horumariyo hadday qalab tahay iyo hadday biyo tahayba hadday tahay hadday xoolaha yihiin dadkii xoololeyda xoolaha dhaqaal dhaqaalee jiray ee hadda bannaanka magaalada yaalla in haddii xoolahooda dee dib loogu celi karo lagu celiyo ganacsiguna dee waxa weeyaan wuxuu kaga jiray kaalinta koowaad oo kaga jiray dhaqaalaha deegaankan asigana in la horumariyo wax allaal wuxuu ku horumari karo intay ahaataba la sameeyo